bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaxiibayaal habeen wanaagsan dhammaantiinba meel kasta aad joogtaan iyo si walbo aad noo maqashaanba waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saacraadi ah dalsan ee magaalada muqdisho
qayb ka qaado qorshaha dhismaha dalkan qarab maa ku deeqee qabiil ha u muhan qof iyo qoysba ku qanca taladaas
ismaqa wanaagsan saaxiibayaal habeen wanaagsan waa habeennimo axad ay sii bixayso isin ayaana soo gelaysa taariikhdan waxay ku beegan tahay sagaalka bisha januari laba kun laba iyo labaatan qodobada iyo macluumaadka caawa barnaamijka wareega wararka dalsan ee magaalada muqdisho aan kusoo qaadan doono idinkan aad ku dhegaysan doontaan hadduu ay baa raalli ka noqdaan waxaa qayb ka noqon doona shirkii golaha waatashiga qaran ee looga hadlayay arrimaha doorashooyinka ayaa soo gabagaboobay maanta isagoona dhinacyadaha ay ka soo saareen warmurdiyeed ka kooban siddeed iyo toban qodob oo quseeya hufnaanta iyo jadwaleynta xilliga ay dhamays xilliga markaas ay dhammaanayso doorashada guud ee soomaaliya haddaba qodobadaas ka kooban siddeed iyo tobanka ah waxyaabaha markaas ku jira nuxurka dhinacyo ay isku raaceen maxaa laga bedelay habraacyadii hore dhinacyadu uga heshiiyeen shararkii ka dhaca jiray muqdisho wararkii ugu dambeeyey warmurtiyeedka ay soo saareen madaxda maamul goboleedyada wasaare maxamed xuseen rooble xilliga dhabta ee lasoo gebagabeynaya doorashooyinka guud ee soomaaliya muddada ay ugu qabteen falanqeyn iyo warbixin arrintaas ku saabsan barnaamijkeena caawa wareega ayaad ku dhegaysan doontaan oo aan idinkugu soo baahin doonaa jenaraal cabdiraxmaan tuure taliyihii hore ee haddaanisa ayaa sheegay ama markaas guul ku tilmaamay warmurteedka maanta ay soo saareen golaha waatashiga qaran isagoon dhinaca kala sheegay inay qasab tahay in lagu laabto doorashadii markaas kursigii ku soo baxay taliyaha hay-adda nisa ee kumeelgaarka ah yaasiin cabdulaahi maxamuud yaasiin farey kursigaas oo doorashadiisa ay ka dhacdeen magaalada dhuusamareeb buuq iyo qeelaan xoogna ay ka muujeen wuxuuna ka mid yahay musharaxiinta u tartamays kursigaas haddaba muxuu ka yidhi
oo ay ku nafci doonaan dabcan dadka naga dambeeya oo doraadka naga dambeysay la dooro doono waxaana isleeyahay guul ayaa laga gaaray arrimo badan arrimo kalena waa dhiman yihiin waxay ajiib ka lahay ayaa loo dahay
qeen arrintaas ku saabsan ayaa barnaamijkeena caawa wareegeena kugu soo baahin doonaa oadna ku dhegaysan doontaan taliyahaas oo markaas waraysi dhinacyo badan aan la taabanay oo arrimaha doorashooyinka iyo shirka la soo gebagabeeyey warmurtiyeedkaasi falanqeyn aanu kala yeelanay oo si faahfaahsan uga hadlayo sidoo kale waxaa barnaamijkeena caawa qayb ka noqon doona aad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyay degmada gurceel ee gobolka gaduud ee soomaaliya halkaas oo maanta ay ku wada dagaalameen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalk ee soomaaliya ee ku sugan degmadaas ciidamada gorgor iyo kuwa booliiska ayaa la sheegay in halkaas maanta isku farsaareen khasaaraha ka dhashay dagaalkooda waxa uu salka ku hayo dhinacyada maamulku waxay ka yidhaahdeen ayaa caawa barnaamijka wareega ku dhegaysan doontaan aadnu kugu soo baahin doonaa sidoo kale waxaad maqli doontaan taliyihii guutada saddex iyo tobanaad ee ciidanka xoogga dalka gaashaanle waa gaashaanle dhexe cali maxamed ayaa markaasi askar kale ayaa lagu soo warmaya inay ku geeriyoodaan dagaal u dhexeeyey ciidanka dowladda iyo dagaalaana ka tirsan al-shabaab halkaas oo ku dhex maray deegaanka lagu magacaabo xaga kibir oo markaasi gobol galgaduud ka tirsan wararkii ugu dambeeyay aad maqli doontaan saaxiib yaal sidoo kale waxaa barnaamijkeena caawa qayb ka noqon doonaa maamulka gobolka banaadir ayaa sheegay in banaanbax fasax loogu haysan aan lagu qaban karin magaalada muqdisho qeybo ka mid a guddoomiye ku-xigeenka dhanka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir cali cabdi wardheere calyare oo shir guddoomiyey kulanka degmooyinka gobolka banaadir mas-uuliyiintu iskugu yimaadeen ayuuna sidaas warbaahinta maanta u xaqiijiyey
dastuurku sida arrintaas oo dadka xuquuq u siinaya si la mid ah ayuu iyagana wuxuu u siinayaa waajibaad ay tahay lagula xisaabtamo waxaa ka mid ah in la maro habraacyada xoran maaragtay arrimahaas ku tacalluqa oo ay ka mid tahay in gobolka banaadir la soo weydiisto oggolaansho
hadalkaas kadib waxaa asna ka jawaabay oo warbaahinta la hadla maanta wasiirkii hore ee amniga maamulka galmudug axmed macaalin fiiqi oo ah madaxa abaabulka banaanbaxa la qorsheynayo inuu ka dhaca muqdisho saddex iyo tobanka bishaan aan ku guujirno ee janabari isagoona sheegay in warqad fasax ay ka hesaan wasiirka wasaaradda amniga ee soomaaliya cabdulaahi maxamed nuur siduu hadalku u dhigay
banaanbaxaas wasaaradda amniga ayaa soo siisay sharcigii iyo rugsaddii dalkan hal dowlad buu leeyahay
dhinacyadu hadallada ay isku marinayaan warbaahinta islamarkaana hawada markaas la isugu marinayo hadalla kulkulayaan soo gaba doonaa waxa laga filan karo hadalladaas iyo banaanbaxa haddii la qorsh- ee qorsheyn dhinacyada u dhici karo iyo maamulka gobolka banaadir mas-uulkaas u hadlaya qoys wax uu ka bedeli karo barnaamijkeena caawa wareega aad ku dhegeysan doontaan oo aan idinkugu soo baahin doonaa sidoo kale waxaa barnaamijkeena qayb ka noqon doona madaxweyne ku-xigeenka maamulka hirshabelle yuusuf axmed agar dabageed ayaa hay-adaha maamulkaasi ee kuwa samafalka ee ka howlgala magaalada beledweyne ku amray in xafiiska ay si ugu dhaqsiyaha badan ay u yimaadaan kadib markii ay qeeldhaanta la xiriirta arrimaha abaaraha ay sii kordheen dhinacyaduna ee dowladda federaalka ay ku eedeeyeen in aysan waxba ka qabanin xaaladda abaaraha ka jira gobolka hiiraan yuusuf dabageed oo arrintaasi ka hadlayaan barnaamijkeena caawa wareega ayaad ku dhegeysan doontaan qodobadaasi wixii soo kordha ayaad maqli doontaan oo caawa barnaamijka idinkugu soo baahin doonaa cabdicasiis salaadmir ayaa farsameynaya cabdinaasir maxamed maxamuud ayana barnaamijka soo saaray halkaan idinkala socodsiin doona kusoo dhawaada mar kale
soomaaliya waa digniin kama dambayseen dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloomo intii aad dagaaladan waddeen dirirta qaan gaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derejo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalag inoo beeray dadku laayay yaa garan kariyo dunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidanuun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa dirac ka soo qaadan doc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga isuulayna ee ajnabi uma dacwooneyne hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalac celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan isdayno oo qudha miyay garasha noo diid
waa hagaag saaxiib yaal habeen wanaagsan ayaan hawadiinka leeyahay barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saacraad ee hadalsan ee magaalada muqdisho aad degeysanaysaan qeybaha ugu horreeya barnaamijkeena caawa ayaan gudageli doonaa saaxiib yaal waxaanu ku bilaabaynaa shirkii golaha watashi qaran ee looga hadlayay arrimaha doorashooyinka amniga iyo sida loo soo xela caqabadaadka ka jira ayaa maanta lagu soo gebagabeeyey magaalada muqdisho dhinacyada ayaana soo saaray war murtiyeeda ay ku midaysan yihiin oo ka kooban sideed iyo toban qodob oo quseeya hufnaanta doorashada iyo jadwaleynta xilliga ay dhama markaasi ay soo dhammaanayso doorashada guud ee soomaaliya waxaana markaas warmurteedkaasi dhowr iyo sideed qodob markaasi qodob ka kooban ayaan waxaan ka soo qaadan doonaa qodobada ugu muhiimsan ee warmurteedka ku jira haddii aanu eegno wararka ama qodobada ugu muhiimsan ee ku jira waxaa ka mid ah ciidamada waa inay dhexdhexaad ay ka noqdaan arrimaha siyaasadda kuna ekaadaan baa layidhi waajibaadkooda ilaalinta amniga dalka iyo dadka una hoggaansamaan dhammaanba shuruucaha iyo xeerarka dalka u yaalla waxaa kaloo ka mid ah ama qodobada ugu muhiimsan ka mid ah ee dhinacyadu soo saareen amisom waa inay xoojisaa amniga madaxtooyada sidoo kale doorashada golaha shacabka ee hadda socota waxaa lagu soo gebagabeynayaa muddada u dhexaysa shan iyo tobanka bishan aan ku guuljarno january ilaa ee bisha kale ee soo socota ee labaad ee febraayo shan iyo labaatankeed inta udhexaysa muddo afartan cushood ayay dhinacyadu markaas ay ku heshiiyeen in lagu soo gebagabeeyo musharax kasta baa layidhi oo buuxiya shuruudaha habraacyada doorashooyinka lagama hor istaagi karo in uu u tartamo oo kursiga beeshiisa waxaana reeban in musharax gaar ah loo xiro kursiga doorasho waa dhinacyadu inta badan markaa qodobada dooda adag ay markaasi anraadee ay walaa xoogan ay ka muujinayeen dhinacyada kale ee siyaas- markaasi saamilada siyaasadeed oo markaasi aad ugu doodi jiray ama aad ugu qeelinayay in kuraas shakhsi gaara loo xiro waxyaabaha kale ugu muhiimsan waxaa ka mid ah waa in musharaxiinta oo dhammi ay markaasi ama dhammaan ay fursad u- u siman ay u helaan la kulanka iyo ka dhex ololeynta ergada kursiga qodobada kale ee ugu muhiimsan waxaa ka mid ah ergada dooranaysa xubnaha golaha shacabka waxaa laga dhaafay bixinta qarashka khidmadda warqadda dembi la-aanta iyo wixii kale markaasi khidmad ah oo markaasi laga doonayay ayaa markaasi ugu muhiimsan waa markaasi nuxurka dhinacyadu ama qodobada sideed iyo tobanka ah ay soo saareen waa markii aan kasoo qabannay muhiimadda ugu weyn ee markaas shirkii qodobada maanta ay soo saareen haddaba wararkii ugu dambeeyey annagoo eegi doona falanqeyn iyo waxay ka dhigan tahay shirkaas qodobada laga soo saaray waxaan ku hormarinaa afhayeenka xukuumadda ee soomaaliya maxamed ibraahim macalimow oo markaas shirkaasi kadib warmurteedka la wadaagay shacabka soomaaliyeed faahfaahinna ka bixiyay qodobada dhinacyadu ka heshiiyeen
bismillaahi raxmaani raxiim war murtiyeed golaha wadatashiga qaranka soomaaliyeed ee doorashooyinka golaha wadatashiga qaranka soomaaliyeed waxay shir isugu yimaadeen saddexdii ilaa sagaalkii janaayo labaatanka magaalada muqdisho shirkaas oo ay ujeeddadiisu ahayd in lagu dhammaystiro qodobadii iyo habraacyadii lagu gaaray shirkii afarlabaatankii ogost labada kun kow iyo labaatankii waxaana shir guddoominayay ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane injineer maxamed xuseen rooble iyadoo ay ka soo qayb galeen madaxweynaha dowlad goboleedka puntland mudane saciid cabdulaahi dani madaxweynaha dowladda koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland mudane axmed maxamed islaam madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug mudane axmed cabdi kaariye madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle mudane cali cabdulaahi xuseen iyo guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamed maxmuud golaha wadatashiga qaranka waxaa kaloo ay kulamo wadatashi ah ku martiqaadeen xubno matalaya midowda musharaxiinta bulshada rayidka iyo haweenka iyo beesha caalamka shirka golaha wadatashiga qaranka ayaa looga hadlay hagaajinta hufnaanta doorashada dhammaystirka doorashada golaha shacabka wakhtiyaynta dhammaystirka doorashada golaha shacabka xaqiijinta amniga doorashada iyo warbixinta xaaladda guud ee siyaasadda amniga iyo abaaraha si waafaqsan heshiiska heshiiskii doorashooyinkii toddobiiyo tobankii sebtembar labaatan labaatan iyo heshiiskii toddobiiyo labaatankii mey labada kun kow iyo labaatanka iyo habraacyadii doorashooyinka ee kowdii oktoobar laba kun iyo labaatan iyo afar iyo labaatankii ogost labada kun kow iyo labaatan golaha wadatashiga qaranka iyagoo tixgelinaya talooyinka iyo cabashooyinkii soo gaaray waxay go'aamiyeen ama guddoomiyeen qodobada soo socda kow ka hor inta aan la qaban doorashada kursi kasta ee golaha shacabka waa in la caddeeyo la diiwaan geliyo lana shaaciyo magacyada xubnaha guddiga soo xulista ergada ee ka kooban duubabka iyo caaqilada rasmiga ah ee bulshada rayidka ee beelaha ama jufooyinka kursiga wadaaga labo guddiga doorashooyinka ee heer dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalk soomaaliya ee siid waxa ay la wadaagayaan guddiga doorashooyinka ee heer federaal guddiga xallinta khilaafaadka ee ku sugan doorashada magacyada xubnaha guddiga soo xulista ergada saddex guddiyada hirgelinta doorashooyinka ee heer federaal iyo heer dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalk soomaaliya waxa ay u madax bannaan yihiin hirgelinta doorashooyinka si waafaqsan heshiiskii toddobiiyo tobankii sebtembar labaatan labaatan kowdii oktoobar laba kun labaatan iyo toddobiiyo labaatankii mey labada kun kow iyo labaatankii iyo labaiyo labaatankii ogost kow iyo labaatan iyo heshiiskii warmutiyeedkii sagaalkii janaayo labada kun labaatanka afar waa in guddiyada hirgelinta doorashooyinka heerka dowladaha xubnaha ka ah ee dowladda federaalka iyo heer federaal ay xaqiijiyaan ergada wax dooranaysa inay yihiin kuwii ay soo xuleen odayaasha dhaqanka shan guddiyada maamulka doorashooyinka ee heer dowladaha xubnaha ka ah ee dowladda federaalka iyo heer federaal ee guddiga xalinta khilaafaadku waa inay si buuxda u hubiyaan in musharaxiinta u tartamaya kuraasta baarlamaanka guddiyada xulista ergooyinka iyo ergooyinka lasoo xulay ay buuxiyeen shuruudaha la dejiyey ee ku xusan heshiisyada iyo habraacyada lagu heshiiyey lix soo xulista ergada waxaa si buuxda oo madax bannaan ugu madax bannaan duubabka caaqilada iyo bulshada rayidka ah ee beesha iyo jufada kursiga iska leh ee lagamana faragelin karo toddobo ka hor inta aan la gelin doorashada kursi kasta waa in la tababaraa guddiyada xulista doorashada iyo ergooyinka doorashada si ay howlahooda ugu fuliyaan si waafaqsan shuruudihii iyo abraacyadii doorashooyinka siddeed waa in ergada aan laga hor istaagi karin la kulanka musharaxiinta kursiga ku tartamaysa sagaal waa in doorashada kursi kasta ay goobjoogayaal ka yihiin guddiga soo xulay ergada doorashada gelaysa warbaahinta iyo goobjoogayaal madax bannaan si markhaati loogu noqdo hufnaanta iyo daahfurnaanta doorashada kursi kasta toban golaha wadatashiga qaranka soomaaliyeed waxa uu adkaynayaa dhammaan guddiyada maamulka doorashooyinka iyo guddiyada xalinta khilaafaadka inay si buuxda ugu dhaqmaan heshiisyada iyo habraacyadii hagaya doorashooyinka cid kasta oo isku dayda inay baalmartana waa in lagula xisaabtamaa kow iyo toban si loo ilaaliyo wada shaqaynta guddiyada doorashooyinka golaha wadatashiga qaranka waxa uu ku wargelinayaa dhammaan guddiyada doorashooyinka heerarkooda kala duwan in ay ilaaliyaan nidaamka iyo kala dambaynta kuna dhaqmaan si waafaqsan heshiisyada iyo habraacyada doorashooyinka ee degsan labiiyo toban golaha wadatashiga qaranka soomaaliyeed waxa uu adkaynayaa guddiyada maamulka doorashooyinka inay ilaaliyaan qoondada haweenka ee doorashada golaha shacabka ee deegaan doorashooyinka saddex iyo toban musharax kasta oo buuxiya shuruudaha habraacyada doorashooyinka lagama hor istaagi karo inuu u tartamo kursiga beeshiisa waxaana reeban in musharax gaara loo xidho kursi doorasho afar iyo toban waa in musharaxiinta oo dhammi ay fursad siman u helaan la kulanka iyo ka dhex ololaynta ergada kursiga shan iyo toban ergooyin ergada dooranaysa xubnaha golaha shacabka waxaa laga dhaafay bixinta qarashka khidmadda waraaqaha dembila'aanta iyo wixii kale ee khidmo ahaa lix iyo toban ciidamada waa in ay dhexdhexaad ka noqdaan arrimaha siyaasadda kuna ekaadaan waajibaadkooda ilaalinta amniga dalka iyo in ay una hoggaansamaan dhammaan shuruucda iyo xeerarka dalka toddobiyo toban amisom waa inay xoojisaa amniga madaxtooyada soomaaliya sideed iyo toban doorashada golaha shacabka ee hadda socota waxaa lagu gabagabaynayaa muddada u dhexaysa shan iyo tobanka ilaa iyo shan iyo labaatanka febraayo wabilaahi towfiiq dhammaad
kaasi wuxuu ahaa afayeenka xukuumadda ee soomaaliya maxamed ibraahim macalim oo wararkii ugu dambeeyey warmurtiyeedka ay soo saareen madaxda maamul goboleedyada iljaare maxamed xuseen rable oo muddo ku siman toddoba maalmood muqdisho shir ugu socday shirkaasi uga hadlayeen turxaanbixinta doorashooyinka iyo sidii markaasi loo sixilaa khalaadka ka jira jadwaleynta xilligaah lasoo gabagabeynaya doorashada guud ee soomaaliya haddaba ma ku dhici kartaa wakhtiga hadda dhinacyadu isku raaceen muddada afartanka cishaa in doorashada guud ee lagu soo gabagabeeyo maxaasoo lagu tilmaami karaa warmurteedkan ka soo baxay ee shirka golaha watashii qaran ee dhinacyadu ay ku gorfeynayeen doorashooyinka amniga iyo sidii markaasi dalka ay ugu dhiceen doorasho nabdoon oo dhinacyadu kuwada qanacsiyiin kuraastii maxaa laga yidhi ee markaas muruka badan ee ka taagneed sida kursiga hob lixdan iyo toddobo ee dhuusamareer lagu doortay uu kusoo baxay taliyii hore ee nisa waa markaasi anraade taliyaha ku-meel gaarka ee nisa yaasiin ferey ee kursiga waa markaasi qaar kale oo ka tirsan kuraasta baydhabo oo ayaguna markaas murun iyo cabasho xoog ay weli ay ka taagan yihiin haddaba shirkaas ayaa u muuqday in laga gudbay markaasi dhinacyadu aysan si adag uga hadlin oo markaasi sidaas loogu gudbay maadaama iminka ay dhinacyadu ay isku raaceen in guddidii kale ee la kala diray wasaaruhu markaasi shaqada ka ceriyey ay dhaqangashay oo markaasi ayaduna aan sidaasi loogu doodin haddaba jenaraal cabdiraxmaan tuurare taliyii hore ee hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda soomaaliya ayaa markaasi sheegay in kursiga hob lixdan iyo todoba uu kusoo baxay taliyii hore waa markaasi taliyaha nise ee kumeelgaarka ah ay weli ay tahay mid doodiisu ay taagan tahay islamarkaana guddida hadda lasoo magacaabi karo ama guddiga xalinta khilaafaadka xubnaha kale ee lagu soo dari doono iyo isbeddelka guddiga doorashooyinka guddoomiyaheedii la sameyn doono ama markaasi la magacaabi doono ama ay dooran doonaanba ay markaasi ay gudigeli doonaan hooshaas laguna laaban doono sidoo uu qabo islamarkaana ay dhici doonto maalmaha soo socdo asigoona ku tilmaamay shirkan iyo warmuriteedka la soo saaray guul muhiim u ah shacabka soomaaliyeed uuna rajaynayo in markaasi waxyaabaha kale ee dhiman la xalin doono sida ugu dhaqsiya badan haddaba generaalka ayaa su-aalahaas iyo su-aalo kale la xiriira amniga waxa ay amisom ay ka dhigan tahay in la yidhi amisom sii xoojiso madaxtooyada soomaaliya maadaama hadda labada mas-uul ee ugu sarreysa weli khilaafkoodu taagan yahay islamarkaana ay u muuqato in amisom markaas ay dhinacyadu ay kala ilaalin doonaan khadka telefoonka ayuu ugu warmay taliye cabdiraxmaan tuureere taliyii hore ee nisa waa mahadsan tahay dalkan radio aragtidayda ku saabsan warmurtiyeedka maanta socotay waxaan isleeyahay wuxuu xalliyay warmurtiyeedkaas wax badan oo ka khaldanaa hanaankii hore ee maamuladu adooka ku heshiiyeen runtii qaybo badan oo ay kamid tahay ergada iyo odayaasha iyo awoodaha guddiyada iyo waxaas oo dhan ayaa ayaa maxaan ku yidhaahdaa lagu saxay annagana runtii sabab waxaa noo ah inaan dhiidhintii aan ka dhiidhinay haladaas ka dhacay oo ka bilaawday kursiga lixdan iyo todobo dhiidhintii laga dhiidhiyey iyo juhdigii la geliyey inay sabab u noqotay maanta in la sabo doorashada soomaaliya oo ay ku nafci doonaan dabcan dadka naga dambeeya oo oo doraadka naga dambeysay la dooro doono waxaana isleeyahay guul ayaa laga gaaray arrimo badan arrimo kalena waa dhiman yihiin oo hay-adihiis kala haya ayaa loo dahay waayahay n jenaraale waxaad sheegtay in guulo badan laga gaaray dabcan waxaan la socnaa in shirkan uu ahaa mid dhinacyadu ay ku turxan bixinayeen doorashada iyo qalaadka ka yimid iyo arrimaha kale ee laysku hayay ee amniga oo ciidamada si weyn markaas dhinacyadu ay qeeldaan ugu muujeen marka marka aad fiiriso toddobada maalmood shirka qaadatay iyo qodobada lasoo saaray dad baa aada u dhaliilaya oo ku tilmaamay inaysan wax macquula qaadan karin ay tahay marka ma isku qalmeen
sideedaba arrimaha amniga hay-adda amniga iyo fulintiisaba xukuumadda ayaa iskale awalna waa iska lahayd waa la ogaa waxa madasha loo geeyey arrimaha amniga waxay ahayd ama madasha wadatashiga qaran si kalena ay u tahay goliga amniga qaranka ay uga mid yihiin in amniga guud ee dalka ay ka wareysto maadaama dalkii xaalad doorasho oo kala guurana ku jiro awoodaha hagidda iyo waxaa la iska wareysto waxbaana laga gaarin oo in la qoro aan loogu talagelin ana amniga dalka xukuumadda ayaa iskale hayadiisa iyo fulidiisa iyo saraakiisha ciidamada kala duwan haysta ku shaqayntooda iyo hadday khaldamaan sixidooda waxaasoo dhan xukuumadda ayaa iskale intaas ayaana hoosta laga soo xariiqay in la qorana uma baahnayn maxaa yeele dastuurka iyo qaanuunkay ku qoran tahay waayahay laakiin dooda ugu adag waxay ahayd amniga dalka ha lagu wareejiyo ra-iisul wasaaraha hadda qodobkaa sida loo dhigana waxaa ku cad amisom waa inay xoojisaa amniga marka madaxtooyada maxaa loo micnayn karaa sidaa qodobka loo dhigay
amniga dalka ha lagu wareejiyo xukuumadda erayaasaaba qaldanaaba looma baahnayn wareejin uma baahna xukuumadda ayaa amniga qaranka mas-uul ka ah hajidiisa iyo fulintiisa iyo lixsaabtankiisa iyo qorshe udejintiisa uma baahna marka shan qof inay inta meel isugu tagta ee warqad kusoo qabtaa uma baahna qaanuunkay ku qoran tahay dastuurkay ku qoran tahay taa waa taa midda kale oo maxaan ku idhaahdaa ii sheeg amisom hadda amisom in maanta ra-iisul wasaarihii iyo madaxweynihii la dhex dhigo amisom qaybtaa waxaa iskale ninkii madaxweynaha dalka loo doorta ahaa afar sano dalkan ku xushilmay hal sanona si oo gardaraa oo oo qaabdaraa ku joogay xafiiska in wuxuu soo kordhiyey iyo qabkii soomaali uu sheegayo inuu qabka uu soo celinayo waxay noqotay inuu maanta asiga iyo ra-iisul wasaarihiisi ra-iisul wasaarihiisa xafiiskiisa ku duulo oo ciidamadiisa xafiiska ra-isul wasaaraha ku duulaan in asiga iyo ra-iisul wasaaraha loo kala badbaadiyo iyo asiga iyo inta loo kala badbaadiyo in amisom la dhex dhigo shantii sano hor horumarka uu soo kordhiyey weeye ma ahan wax ra-iisul wasaaraha iyo dadka kale soomaaliyeed ay mas-uul ka yihiin qofkaas ayaa mas-uul ka ah waana arrin xal loo arkay amisoomna waxay dalka kan u joogtaa amisoomna dalka kan waxay u joogtaa in maxaan ku idhaahdaa soomaaliya ay ka kaabto amniga haddaba eelaboorka amnigiisa wax ka sugaan dekada amnigeeda wax ka sugaan madaxtooyana awelna waa joogay hadda ha lasii xoojiyo waxa keenana ha lasii xoojiyo hadda waxa keenana waxa weeye falfalxumada uu ku kacay ninka odaga ah ee ejirka ah
waan gartay aan usoo laaban marka qodobada dooda la xiriira ee doorashada waxaa la socnaa in guddiyadii markaasi shaqadii laga eriyey oo kii xalinta khilaafaadka iyo guddoomiyihii guddiga doorashooyinka marka laguma soo hadal qaadinba in kuraastii halagu noqdo ahayd oo qaladaad badan ay ka jireen si gaara adiga kursiga aad u tartamaysay ee hob lixdan iyo toddobo marka sida u aragtaa in kursigaas lagu gudba kursiga waasaan kuu sheegay sida amniga dalkaba ay golaha xukuumadda u leeyihiin oo hadda aan warqad in warqada in lagu hore aysan ahayn maadaama qaanuunka ay ku taallo sharciyada doorashadana waxaa ku taalla kuraasta la qalday sixidooda markii kursi la doorto oo ay dacwa ka timaado waxaa iskale guddiyada xalinta khilaafaadka guddiga xalinta khilaafaadka baa kursigeena galay hadda si khaldan ayuu u galay waa la kala diray guddi cusub ayaa la keenay marka waa iska caddahay in meel in lagu qoro uma baahna warqad kuraadkaas guddiyadii la kala diray sababti loo kala diray ayay ahaayeen kursigaas iyo kuraadka lamida ee qolada cusub oo guddiga cusub ayaana geli taana uma baahnayn ayada nafteeda in golo wada tashina ka hadlaan marka qodobada hoos looga heshi looga heshiiyey oo aan u baahnayn hadda in warqada lagu qoro maadaama guddiyo kale iyo golo kale sida golaha wasiiraduba ay sida golaha wasiiraduba ay amniga u leeyihiin oo in warqad lagu qorayo oo dastuurka uu qorayo ayaa kuraasta la qaldana waxaa iskale guddiyadii loogu talagalay oo dib usamida lagu sameeyey kadibna ayagaa geli doona taa marka caqligeena noo sheegahay iyo iyo waayo aragnimadeena marka rajo ayaad ka qabtaa in kursigaas lagu laaban doono oo doorashihiisa iyo guddida hadda lasoo magacaabi doono ay dib u eegi doonaan rajo maahana waa ka dambeey maxaa yeelay dabcan hadiiba eh, guddiga xalinta khilaafaadka sababihii lagu kala diray ay ahaayeen eh, kursigan iyo kuraas lamida haddii ayagii dib u sixib lagu sameeyo guddigii in wixii guddi guddiyadii ka horeeyey ay khaldeen in dib u sixib lagu sameyn waa lagu qasbeen fahamku marka muhiim weeye waxaas gudiyada ayaa iskale iskama laha eh, maxaan ku idhaahdaa madal iyo iyo iyo golayaal ay fadhiyaan ma- maam- madaxdii maamulada ee kursiyadaas sida qaldan u soo maareeyey golayaal ay fadhiyaan in looga hadlo munaasab maaha waayahay bo- bo- boobkii doorashada socda markaa sidaan ma ku istaagi kartaa
waa lagu qasban yahay inay ku istaagto boobki socday inuu sidan ku istaago waa lagu qasban yahay maxaa yeele hay- qodobada maanta lasoo saaray ayaa qiixaya cadaadis badanaa jira oo bareesha bulshada caalamka iyo bulshada soomaaliyeed Eh, eh, cadaadis badan baa jira marka dadkii si si sahlan shalay u sahlanayay dadka aayahoo iyo kuraasta iyo dadka iskale u sahlanaya maanta uma sahlan uma sahlan doonaan waana ilaahay mahadii kadibna dadaalkii aan gelinay inaan ka dhiidhino xumaanta waxaan ugu marka eh, eh, u sheegayaa dadka aan metelno ee aan kursigan saxiibdiisa ku metelaynay iyo guud ahaan dadka soomaaliyeed ku bishaaraysta waad guulaysateen sababtiin iyo halgankiini waxaa ka dhashay in hanaankii doorashada soomaaliya uu saxmo kuraas dambana aan dib loo dhici karin Eh, tiinina wadadii lagu saxayo ayaa lagu jiraa maadaama guddiyo dartii loo kursigaas dartii guddiyo loo kala diray guddiyadii la kala diray oo banaanka jooga kuwii lagu bedelay ayaa insha allahu tacaala bixi doona Eh, guul ku seexda xijo ku seexda soomaaliya oo idinku badbaada iyo doorashadii soomaaliya oo idinku badbaada iyo sharaf iyo karaamo ku seexda waayahay su-aasha ugu dambaysa rabnaa kuweydi waxay tahay een, jadwalka waxaa ka muuqda in shan iyo tobanka january ilaa iyo shan iyo labaatanka markaasi eh, febraayo in lagu soo gabagabeeyey doorashada golaha shacabka baarlamaanka marka hadda muddada cayiman ay qabteen dhinacyadu muddada ah, afartanka meelahaas u dhexaysa ma lagu soo gabagabeyn karaa doorashooyin guud waa lagu soo gabagabay karaan ilan annaga haddii daacadii la jirto haddii dadka loo turayo haddii dalka loo turayo haddii la- la qiimeynayo marxalada adag ee dalku marayo nimanka kan siyaasiyiinta ah oo maamulada jooga ay qiimeynayaan afarta iyo shan casha maahan soddon cashaa lagu soo gabagabay karaa laakiin hadday wixii dallaalnimo iyo mashruuc uu ka galo iyo maxaan ku idhaahdaa iyo niman qaarkood waxay iska dhihin niman honeymoon ku jiro oo dad waaweyn oo kuraas qaba ay ay habeenka qafaadinayaan oo honeymoonka ballaartada isdhahaya caqliyadaas haddii laga guuro oo caqliyadii dalka in la badbaadiyo oo xaalada khatara oo kala guurka laga saaro caq- oo haddii caqliyadaasi shaqayso oo damiirku shaqeeyo oo dadnimadu shaqayso oo mas-uuliyaddu shaqayso muddadaas waa lagu qaban karaa laakiin haddii ay u dhaqmaan which aan uma aan u malaynayn inaysan ku dhicin hadda sidii horey u dhaqmi jireen laguma dhamay karo bal cabsi waxaa loo qabayaa in mar kale haddana laisku yimaado ka buuqdo waxaan ka digaynaa dadka soomaaliyeed uga digaynaa qof kastee kursigeeda la dhaco oo si khaldan loo maareeyo garabkeena soo istaagto kuwa la- hadda kuwa hadda kadib eh, kuraastooda la dooro doono iyo kuwa hore loo doortay waxaan ka dheedhin doonaa xumaanta qof kaste eh, ma- eh, hanaankan maanta lasoo saaray kadib kursigiisa si khaldan loo maareeyo waxaan ugu baaqaynaa inuu nagu soo biiro madal baan u samaynay gogol baan u samaynay ha baqin ha la baqin xaqa xaqaaga waa soo dhacsi kartaa markii adiga ay kaa go-an tahay ha quusanin ha ka aamusin taas ayaan u diraynaa baaqa waxaana rajeehaynaa inaan dad dambe kuraastooda la xoogin oon la bixin hadday dhacdana oo muwaadin xildhibaan doonanaya ama musharraxa amba odayo kursigaaga la dhaco oo lagu tumeeyo madal baan kuu samaynay waa laguu doodayaa xiiso badan ma- xiiso xiiso badan baan kuu samaynay waa la saxay sida kursigan wax badan oo soomaaliya u rasaxay hanaankiisa hanaanka doorashada baa adigana haddaad doodo oo oo dadaasho oodan aamusin ayadana wax badan ugu saxmaya ku dhiiranaada baan leenahay inaad xaqi ma doonaysaa daryeel caafimaad oo dibadda ah shirkadda isbitaalada ajibadem oo ah hogaanka shirkadaha bixiya adeegyada daryeelka caafimaad ee dalka turkiga ayaa kuu diyaarisay adeeg cul ah kaas oo ay ku taageerayso bukaanada ajaanibta ah ee qaba baahiyaha caafimaad waxaad isbitaalada ajibadem ka helaysaa adeeg daryeel caafimaad oo tayo sare leh ugana wacan tahay qalabka tiknolojiyadda casriga ah iyo dhakhaatiir adduunka laga yaqaan oo u leh khibrad sare baarista iyo daweynta cudurrada sida kansarka bedelidda kelyaha iyo beerka qaliimada maskaxda quridda xididada wadnaha daweynta dhalmala'aan maanta iyo kuwo kale la soo xiriir wakiilka rasmiga ah ee jibaadan u jooga muqdisho mudane xamse cumar si aad u hesho talabixin dhakhtar oo wadata qiimeynta qarashka kaaga baxaya daweyntaada ka hor intaadan soo safrin iyo sidoo kale caawimaada soo saarista fiisaha kireynta hotel kugu habboon magaalo joogaaga iyo diyaarinta turjumaan soomaali ah oo kaa caawiya muddada aad safarka daryeelka caafimaad u joogto dalka turkiga kala xiriir xamse cumar hadda eber lix hal hal toban iyo saddex siddeetan iyo afar lixdan iyo shan ama eber lix hal shan lixdan soddon iyo saddex sagaashan iyo sagaal shirkadda daryeelka caafimaad ee ajbaaden waa barta cusub ee baahidaada helidda daaweynta caafimaad
ogeysiis ogeysiis ogeysiis isbitaalka soomaali suudanes wuxuu ku wargelinayaa dhammaan bulshada soomaaliyeed in dhowaan isbitaalka ay imaan doonaan dhakhaatiir ka socta dalka indiya islamarkaana ay fulin doonaan qaliimada iyo daweyntii loo aadi jiray dalka indiya qaliimada iyo daweynta ay fulin doonaan waxaa ka mid ah daweynta iyo qaliimada tabriirada iyo dhalmala-aanta ragga daweynta iyo qaliimada xanuunada lafdhabarka daweynta iyo qaliimada keliyaha iyo kaadimareynka haddii aad leedahay calaamadahan dhiig la socda kaadida tabriirada raganimada xaniyaha oo ku barara fadhiga oo ku dhibo markaad fadhidid dhaawac kaasoo gaaray dhabarka dhabar xanuun joogto ah kaadida oo ku gubta haddaba waxaa lagugu wargelinayaa in lixda noofembar ilaa iyo tobanka noofembar in isbitaalka soomaali suudanes uu fulin doono daweynta iyo qaliimada xanuunadaas aan kor kusoo sheegnay sidoo kalena sagaal iyo labaatanka bisha oktoobar waxaa imaan doona dhakhaatiir ka socota dalka masar waxayna sameyn doonaan daweynta iyo qaliimada ciyaartooyda iyo dadka qaba dhaawacyada kala duwan ee jilbaha sinaha seedaha iyo garbaha haddaba haddii aad u baahan tahay xalka arrintaas waac lambarka gaaban ee laba afar toddoba amaba waxaa wici kartaa lambarka afuraha saddex labaatan iyo saddex soddon iyo saddex soddon iyo saddex
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad waa afar afar lix lambarka adeega gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay kheyr ha ku siiyo
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeegga gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix farriintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
fariimaha wacyigelinta raadiyaha kow ma ogtahay in ku dhow nus milyan qof ay adkaysi u yeesheen daawooyinka qaaxada loogu daaweeyo sanadkii lasoo dhaafay oo keliya taas oo keentay in dunida ay weyso nus milyanka kor ku xusan daawo qaaxo kale oo lagu daaweeyo cudurka qaaxada waxa uu adkaysi u yeeshay daawooyinka lagu daaweynayo taasoo halis ku ah caafimaadka bulsho weynta adduunka labo naftaada iyo tan qoyskaagaba waad ka badbaadin kartaa qaaxada marka aad si hagaagsan u qaadato daawooyinka qaaxada haddaba samey arrimahan soo socda intaadan qaadan daawada qaaxada la tasho dhakhtar takhasus u leh si uu kugu qoro daawada baaritaanka kadib ku qaado daawooyinka qaaxada wakhtigooda adigoo raacaya talada dhakhtarka ku qaada daawada muddadii loogu talagalay adigoo aan kala goynin saddex duumadu waxay leedahay halis caafimaad oo daran oo keeni karta dhimasho haddaba waxaa laga maarmaan ah in si dhammaystiran loo qaato daawooyinka duumada iyadoo la raacayo talada dhakhtarka gaar ahaan inta uu jiro caabuqa safmarka ee covid sagaal iyo toban afar joogtiin la-aanta ama si qaldan u qaadashada daawooyinka cudurka h i v-ga waxay keenaysaa in cudurka h i v-ga la daaweyn kari waayo sidaa darteed qaado daawooyinka h i v-ga iyadoo aan marnaba ha kadagelinaynin wakhtigii loogu talagalay inta uu jiro caabuqa safmarka ee covid sagaal iyo toban shan waxaa waddankeena farakulu ku haya in si qaldan loo isticmaalo daawooyinka jeermisdiliyaasha ah taasoo halis caafimaada ku keentay bulshaweynta soomaaliyeed haddaba aan u midowna ka hortaga si qaldan u isticmaalka daawooyinka jeermisdiliyaasha ah marna ha isticmaalin daawo jeermisdilaa qof kale loo qoray kana fogow inaad qaadato daawooyinka jeermisdiliyaasha ah ayadoon dhakhtarkuu qorin lix isticmaal xumida iyo badsashada qalajiyaasha antibiyootikadu waxay khatar ku tahay caafimaadkaaga gaar ahaan inta uu jiro caabuqa safmarka ee covid sagaal iyo toban ogsoonow jeermis walba waxa uu leeyahay daawo u gaar ah waa inaad mar walba dhakhtar la tashataa inta aadan qaadan daawooyinka antibiyootikada fariintan waxaa kuu soo gudbisay wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya
saaxiibii dhexe barnaamijka wareega wararka afar labaatanka sac raadi hadalsan ee magaalada muqdisho ayaan isla soo gaarinay saaxiibayaal markaana haddii aan eegno wararkii ugu dambeeyey ee ka imaanaya gurceel degmada gurceel ee gobol galgaduud ee soomaaliya ayaa halkaasi waxay soo sheegayaan dhinacyadu ku sugan in ciidamada dowladda ka watirsan ee maanta kuwa dagaalameen dagaalka ah ayaana wuxuu u dhexeeyey ciidanka booliiska maamulka galmudug iyo ciidanka gorgor ee dowladda federaalka soomaaliya ka watirsan kuwa oo markaas ka dhacay ama kaas oo ka dhacay bartamaha magaalada gurceel sida ay wararku ay tilmaamayaan dagaalka ayaa waxa uu markaasi ka dambeeyey kadib markii ciidamo ka tirsan booliiska ay xireen askar ka mid ahayd ciidanka gorgor ee dowladda kuwaas oo lagu eedeeyey inay xilliyada habeenkii ay wakhti dambe ay ay dhex joogaan magaalada gurceel dad la hadlay idaacadda dalsan ayaa u sheegay in dagaalka u dhexeeya ciidamada la iskugu adeegsanayay hubka noocyadiisa kala duwan islamarkaana uu ka dhashay khasaaro iskugu jira dhimasho dhaawac oo soo gaaray labada ciidan iyo dad shacaba intii la xaqiijiyey laba qofood oo shacaba ayaa ku geeriyooday dagaalkaas ka socday bartamaha magaalada gurceel ee gobolka gaduud ee soomaaliya halka tiro intaa ka badan ay ku dhaawacmeen xarumaha caafimaadka ayaan lagayay shakhsiyaadka halkaas markaasi askarta u badneyd ee dhaawacyada soo gaaray dadkii shacabka ahaa waxaana ah weli maamulka aysan ka hadlin dagaalkaasi ciidamada ka watirsan dowladda federaalka ee goorgor iyo kuwa booliiska gurceel maanta ku dhex maray aysan ka hadlin khasaaraha guud ee ka dhashay dagaalkaasina ma aysan faahfaahin aysan ka bixin dhinaca kale dagaal u dhexeeya ciidanka dowladda federaalka ah iyo kuwa galmudug oo dhinaca iyo dagaalamaha ka tirsan al-shabaab ayaa maanta waxa uu ka dhacay deegaanka lagu magacaabo waa markaas waxa uu ka dhacay deegaankaasi lagu magacaabo caddi kibir oo gobol galgaduud ka tirsan dagaalkaas u dhexeeyey al-shabaab iyo ciidamada dowladda ayaa waxaa markaas ku dhintay taliyihii guutada saddex-iy tobanaad iyo ciidanka xoogga dalka gaashaano dhexe cali maxamed soocadde iyo saddex askari oo markaasi oo ka tirsan ciidamada ayaa la xaqiijiyey in ay ku dhinteen dagaalka u dhexeeya ciidanka dowladda iyo kuwa maamulka galmudug oo kaashanaya iyo al-shabaab ayaa markaasi deegaankaasi lagu magacaabo cagaha caddi kibiir ee gobol galguud ka san oo qiyaastii lixdan kilomitir dhanka bari kaga beegan magaalada cadaado ciidamada iskaashanaya ayaa weeraray deegaankaasi halkaasoo al-shabaab ay ku sugnaayeen waxaana ka dambeeyey dagaalka aad u xoogan oo laba dhinac ku dhex maray kuwaas oo la sheegay in uu markaasi dagaalkaasi qaatay saacadaha aada u tiro badan taliyihii qaybta ku iyo labaatanaad jenaraal cigaal iyo gaashaanle sare ee gasawaa oo ka tirsan saraakiisha ciidamada xoogga dalka ayaa markaasi dhaawacay ay soo gaareen sida dad goobjoogayaasha ah ay markaasi ay soo warinayaan iyo wariyaasha ku sugan magaalada markaasi deegaanka ay dhinacyadu ay ku dagaalameen wararka ugu dambeeyey maamulka ah ayaa markaasi lasoo sheegaya inay wadaan qorshihii ay faahfaahin dheeraad ay ugu bixi lahaayeen wilan dhanka kale saraakiisha ciidanka dowladda federaalka ee soomaaliya kama aysan hadin oo faahfaahin kama aysan bixin dagaalka al-shabaab iyo ciidamada dowladda halkaa ku dhex maray wixii ku soo kordha barnaamijka wareeg intaan kugu jirno ayaan soo gubi doonaa saaxiibyaal dhinaca kalena haddii aan aadno maamulka gobolka banaadir ayaa ka hadlay wararka sheegaya in muqdisho maalmaha soo aadan si gaar ah maalinta saddex tobanka bishan aan kugu jirno january ay ka dhacayaan banaanbaxyo waaweyn oo lagu soo horjeedo dowladda federaalka ah laguna taageerayo markaasi shirarka ka dhacay muqdisho ee markaas wasaaraha hormuud uu yahay gudoomiye ku-xigeenka dhanka amniga iyo siirtada maamul gobolka banaadir cali cabdi wardheere cayare ayaa maanta shir gudoomiyey kulanka ujeedkiisu ah xoojinta sugidda amniga magaalada caasimadda ee muqdisho shirkan oo ka dhacay xarunta aqalka dowladda hoose ee xamar ayaa intuu socday waxaa aad loogu falanqeeyey sidii loo xalin lahaa caqabadaha ka jira dhinacyada waa dhinaca amniga iyo la dagaalanka kooxaha burcadda ee dhaca ka geysta muqdisho gudoomiye calire oo shirka kadib warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in amniga gobolka inta uu inta markaasi inta lagu jiro arrimaha doorashada uu maamulka gobolka banaadir uu u madax bannaan yahay uuna markaasi mas-uul ugu yahay gudoomiye cumar farish oo gudoomiyaha gobolka banaadir islamarkaana shacabka looga baahan yahay in la shaqeeyaan laamaha ammaanka wuxuu sheegay caliyare inay maqleen abaabulka banaanbax la doonayo inuu ka dhaco muqdisho balse banaanbaxyada la dhigayo loo baahan yahay in loo ogolaasho looga heeso maamulka gobolka banaadir oo fasax lasoo weydiisto sida loo ogolaado markaasi si loo ogolaado cidda banaanbaxaysa siduu hadal ku dhigay caliyar ayaana carabka ku dhuftay in maamulka gobolka banaadir ka go-an tahay sidii amniga caasimadda u noqon lahaa mid la isku hadleyn karo
sida aad ka warqabtaan amnigu waa waxa ugu muhiimsan magaalada muqdisho iyo gobolkana banaadir muddo dheer oo soddon sano ah yaa dhibaato iyo colaado iyo jahawareer ku soo jireen waxaan istusnay inay muhiim tahay inaan amnigeenna ku far adeegno waxaa lagu jiraa xilli adag oo muxuu ahaa dhibaatooyinkooda leh oo doorasho jirto oo al-shabaab uu jiro oo duruufo kaloo gaara ay jiraan waxaan iska warsanay inaan amniga ku far adeegno muddada hadda doorashadu socotona dadka gobolka banaadir ay jooga degan iyo maamulka gobolka banaadir aanay arrimahan siyaasadda ee federaalka ah wakhti badan iska gelin ee annagu amnigeenna aanu madax bannaanaanno arrimaha amniga inta doorashada lagu jiro guddoomiyaha gobolka banaadir oo oday nooga ahaado aanu madax bannaanaanno annaguna aan ku kabno shaqooyinkii noo daran aan qabanno dadka gobolka banaadir joogana ay la shaqeeyaan guddoomiyaasha degmooyinka taliyaasha saldhigyada iyo taliyaasha nabad sugidda iyo taliyaa iyo guddoomiyaasha maxkamadaha degmooyinka inay la shaqeeyaan guddoomiyaha degmooyin degmooyinka ay iyaga amarkooda qaataan awaamiirtoodana ku shaqeeyaan intaa kadib inta lagu jiro howlahan sida aan sheegay gobolka banaadir isaga ayaa u madax bannaanaan doona amnigiisa waxaana lagu shaqayn doonaa awaamiirta iyo talooyinka guddoomiyaha gobolka banaadir duqa magaalada muqdisho waxaan maqlaynaa inay jiraan arrimo badan oo magaalada ka socda oo ay ka mid tahay in bannaanbax la sameeyo bannaanbaxa sidii mar kastaba aan ku celcelinno waa arrin dastuuri ah waa arrin biyo kaba dhibcaan ah waa arrin aan la diidi karin inay dadka soomaaliyeed fikirkooda muujiyaan iyo waxa ay qabaan dastuurku sida arrintaas oo dadka xuquuq u siinaya si lamid ah ayuu iyagana wuxuu u siinayaa waajibaad ay tahay lagula xisaabtamo waxaa ka mid ah in in la maro habraacyada qoran ee maaragtay arrimahaas ku tacalluqa oo ay ka mid tahay in gobolka banaadir la soo weydiisto ogolaansho si aan u ogaanno cidda bannaanbaxa samaynaysa kirada dadka ka soo qaybgelaya si annagana aan ugu talagalno baahida ciidan ee u dhiganta si dadka soomaaliyeed ee fikradooda muujinaya ammaankooda loo ilaaliyo marka waxaan u baahannahay cid kasta oo arrimahaas ka fakeraysa sida aan suuqyada ka maqlayno maamulka gobolka banaadir wuxuu aqbalsan yahay keliya wixii habka sharcigaa soo mara oo oggolaanshana soo weydiista oggolaanshaha waxaa ka mid a inaan ogaanno yaa samaynaya halkee lagu samaynaa yaa ka soo qaybgelaya sidaan ugu tala galno gudoomiyaasha degmooyinkan u amarno annagana oga shaqayno baahi amni oo arrintaas u dhiganta aan u diyaarinno wixii intaas dhinac mara waa waxba kama jiraan waa mahadsantihiin waxaan rabnaa inaan nidaamka ilaashanaan rabnaa inaan waxaan rabnaa gobolkan dhib iyo mushkilad ku filan waa soo maray markaan wixii ka dambeeya inta xaaladahan amni lagu jiro doorashooyinka ma rabno cadowga al-shabaab in noogu soo dhex dhunto waxaad ogtihiin inay jiraan dad sooman wata oo maqaayadaha isku qarxiyey oo talaasha saldhigyada isku qarxiyey oo degmooyinka isku qarxinaya si arrimahaas aysa u soo laaban waxaan rabnaa in habka sharciga lasoo maro habka sharciga oo banaanbaxyada iyo waxyaabihii lamidana inta doorashadu socota waxaa la soo mari karaa hal hab oo keliya halkaasna waa gobolka banaadir iyo amniga gobolka banaadir waa mahadsantihiin shaqo wanaagsan waxaa ku mahadsantihiin oo aan gudoomi ahaan annaga aan ku faraxsannahay maamul ahaan shaqada aad bulshada u haysaan waxaan idinka codsanaynaa inaad sii laba jubaartaan waa mahadsantihiin aad iyo aad waa mahadsantihiin waxaanu ka codsanaynaa sidaan u sheegnay taliyaasha saldhigyada booliiska nabad sugidda maxkamadaha inay hoos tagaan lana shaqeeyaan guddoomiyaasha degmooyinka waa mahadsantihiin
dhinaca kale hadalkaasi kadib oo wasiirka anraade gudoomiye ku-xigeenka dhanka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir cali cabdi wardheele cariire uu warkaasi warbaahinta la wadaagay in maamulka gobolka banaadir fasax aan laga haysan ee muqdisho ka dhex garan banaanbax ayaa waxaa durbadiiba ka hadlay madaxa ololaha abaabulka banaanbaxaas oo qorsheynaya saddex tobanka bishan magaalada muqdisho uu ku dhaco wasiirka hore ee amniga maamulka galmudug axmed macalin fiiqi oo si weyn ugu soo horjeeda dowladda soomaaliya gaar ahaan madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo waxa uu sheegay in banaanbaxa ay iclaamiyeen ayna qaban doonaan islamarkaana wasaaradda arrimaha amniga ee soomaaliya ay fasaxa ay ka haystaan saasina ay tahay in markaasi banaanbaxaas ay ku baaqay in uu dhici doono cid kale aysan ka hor istaagi karin wax hadalka kasoo yeelay uu ku tilmaamay wax markaasi baraha bulshada uu ka arkay aylyare in uu yidhi inaan markaasi la aqbali karin banaanbaxa maamulka gobolka banaadir aan laga haysan fasax in muqdisho aan lagu qaban karin haddaba waa kan wasiir fiqi ugu jawaabaya caliyare cali
arrinta ku saabsan banaanbaxa maalinka khamiista dhacaya banaanbaxaas wasaaradda aan is dhegaysanna gabdhow banaanbaxaas wasaaradda amniga ayaa soo siisay sharcigii iyo ruqsaddii dalkan hal dowlad buu leeyahay laakiin farmaajo fowdo ayaa hadda ka soo hartay dadkii fowdada u qaabilsanaa ayuu ka hadal siiyey galabtii iyo cayda iyo aflagaadada dadkii u qaabilsanaa oo nidaamka dowladda xadgudubka ku ahaa ou leeyihiin nin xaggee ku aragteen gobolka banaadir ka tirsan oo dhahaya ciidankii anugu i hoos yimaadaan waayahan oo dhan inqilaab baa laga hadlaayay malaha gobolkii banaadirna ciidamadii ayaguna rabeen inay inqilaabaan uu yidhi ciidankii anay hoos yimaadaan banaanbaxna waa dastuuri asagaa isburinaya dadku xaq bay u leeyihin inay ra'yigooda cabbiraan haddana wuxuu yidhi aniga waa inaan warqad bixiya caqli xumo ka weyn taas ma jirto dee waa dhaqankii c b b da waa dhaqan runtii dowladnimadana xadgudub ku ah nidaamka dowladnimadana ma aragtay aan ku fiicnayn banaanbaxaas guddiyadiisii waa la qabtay maalinka wuuna haystaa wasaaradda amnigana oggolaanshuu ka haystaa dadka reer gobolka banaadirna waxaan ugu baaqaynaa inay soo baxaan oo ra'yigooda cabbiraan caliyare waxaa weeye barakacayaasha ninka u qaabilsan waaye farmaajo markuu barakacayaasha soo kicinayana ruqsuu haystaa asagaa isfasaxa dadkii gobolka banaadir ee rasmiga ahaa markay ra'yigooda cabbirayaanna wuxuu leeyahay aniga in laysoo mara waayo taas ihaanay bay ku tahay dadka amda marka waa la soo baxayaa dadka gobolka banaadir maalinkaas waa la imaanayaa taasna ziyaada ii ahayd golaha bulshada banaadir baa jooga guddoomiyaheedii iyo raggii maaragtay mas-uulka ka ahaa iyagaa sheegaya laakiin intaas waxaan rabay maadaama fursaddan anoo uga faa'iidaysanaya odayaasha iyo siyaasiyiintii gabdhaha ay joogaan inaan arrintaas caddeeyo oo aysan dadkan codkooda calayare iyo wax la mida inuusan ku hadlayn waxa maanta uu ku hadlana wax dowladnimoa inaysan ahayn ninkii ra-iisul wasaaraha cayaayey ninkii wasiirka amniga cayaayey ninkii wasiirka gaashaandhigga caayayay way hadduu dowladnimo aaminsan yahay see amar looga qaadanaya hadduusan dowladdii intii ka sarraysay asaguusan amar ka qaadanaynoo uu caayayo caqligaas waayo caqliga ninkaa odagaa maanta ula shir yimid dadka banaadirna waa ka dharagsan yihiin waxaana leenahay maalinkaas ra'yigiinna ku cabbira ku jabiya xayndaabkii aan sheegnay cabsida ku jabiya xayndaabka fawdada ku jabiya xayndaabka c b b da ku jabiya xayndaabka ninkaa odaga ahoo wakhtigiisu dhammaaday oo geeriyaadka ku jira saacadihiisii u dambeeyey codkiinna ku bixiya
gabagabada barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saac raadi ah dalsina magaalada muqdisho ayaan kusii dhownahay saaxiibyaal waxayna ku-xigeenka maamulka hirshabelle yuusuf axmed hagar dabageed ayaa waxa uu heedaha samafalka ee ka howlgala magaalada beledweyneha xarunta gobolka hiiraan ku amray inay xafiiska markaasi ay ama xafiiskiisa yimaadaan si markaasi ay ugu aarinsan xaaladda abaaraha ka jira gobolka hiiraan oo saameyn baan uu ku yeeshay dadka halka ku dhaqan iyo xoolihiiba dhinaca kale gudoomiyaa markaasi gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jeyt cusmaan ayaa dhowaan sheegay in dowladda federaalka ee soomaaliya indhaha ay ka fiirinayso xaaladda adag ee halkaa ka jirta ee u baahan in wax laga qabto abagiyid ayaa maanta warbaahinta la hadlay isaguna sheegay in muhiim ay tahay in hayadaha samafalka ay wax ka bedelaan hanaanka iminka ay shaqada ay ugu wadaan magaalada beledweynaha xarunta gobolka hiiraan
adinka kun jeeraan idiin mahad celinaynaa kun iyo kun jeeraan idiinka mahad celinaynaa arrintaad ka shaqaynaysiin waana idigu garab istaagaynaa saacad walba ood loo baahantiinna waa la helaysiin haddii alla idmo waana idinla shaqaynaynaa waxaad ka shaqaynaysiin waxaanan leeyahay dadka reer hiiraan horta koow shacabku ha isku gurmadeen shacabku ha istareen qof walbow waxaad haysata ilaahay aa ku sii ogow qofkan wax haysanna ilaahay kaama jecla waxa ilaahay ku siiya aduu kugu itixaama u haya hadday xoolo tahay hadday mas-uuliyad tahay hadday wax walba ay tahay adaa lagugu itixaama u haya ee ilaahay kaama jecla qofkan kale uum ilaahay wadatiin waxaan leeyahay marka dadka wax haysta oo reer hiiraan waxaan ka codsana inay u gurmadaan dadka walaalahooda oon wax haysan inay wax iskugu daraan haddaan isku tagno waa hubaa wax weyn oo qof walba wuxuu u wado ou bixiyo oo naftii shayddaanka lala diriro waa hubaa in wax laga soo baxayaan dadka dhiban qayb ka mida wakhtiga adag ay kaalmaystaan waxaan codsana marka adugu waaba isxilqaanteenoo xooggiinniyaad ku darteen inaad xoolo aadninka qofkii hadda danhiisii gaarka ahaa iyo meel iska dhigay dantii guud ka shaqaynaha uu taagan qofkaasu wuxuu hayaana waa bixiyey waa hubaa inuu bixinaana waa hubaa laakiin dad badanaa jira oo adinka hadda darhiin inaad ka soo tagteen ayagu darhoodii haysta darhoodii haystaan waxaana laga yaabaa qayladaa raadiyaasha ka samaynaysiin oo masaajida ka samaynaysiin inay wixii oon haystaanay kusii xishaana laga yaabaa war waxaan goor laga tegaa lama oga laysku sheegi maa goorka layska wadaa weliba wixii ayagoo meel kuu yaalla oo wax guryo waaweyn gurigaan dheeray biri aad is leedahay oo baabuurtaan badi aad is leedahay oo koontadan lacag kale ku dar aad is leedahay goor laguu imaanaana ma taqaanin qof loo sheegaa ma jirto ilaahay weynaay bisaa og culumadiina waa joogtaa waxaana naloo sheegay oon caqliga aynana ku garan karnaa culummada diinta islaamkaga wakiilhuna ay noo sheegeen adduunkan waxaad oo intaad joogto hor dhigataad aad ugu tegi ilaahay agtiisa ugu tegi iyo aakhare ugu tegi mana la joogayo qof walba marka waxaan kula dardaarma waxay hormarsan karta inay hormarsanto dadka reer hiiraan waxaan ka codsanaynaa inay isku gargaaraan waxaan ka codsanaynaa inay dadaalaan waxaan ka codsanaynaa kuwaan waxay haayeenna bixiyey danhoodiina meel dhigay kuwaasu waxay rabaan waa rabtiina reer hiiraanow gabar dahab gadday iyo gabar oo walax biilkeena wax ka dhiibta oo ilmaheedu u barakaysay wixii aad heli kartiin qof walba waxaad heli karto koontadaas ku shub kaa baaqa maayaanoo meelaad ugu tegiyin si laloo sheegay meel sharaf badan oo lagu malaayiin jibbaara aad ugu tegi koontadaas wixii lagu shub marka koontadaas yaa la moogaani akhrana waa helaysiin walaalihiin oo idinka dhima lahay iyo ilmahooda oo idinka dhima lahayna waa ugu gargaaraysiin dadka saanka warqabna xoolihii waa dhaafeen dadkii waay waxaa hadda loo ordaaho laleeyahay yayna dhiman laleeyahay qofkii wakhtigiisu uu dhammaadaa waa dhimana laakiin annaga dadaal xumo yaan wax looga dhiman dadaal xumo yaan wax looga dhimana waxaan idinka codsana waxaad haysatiin aankharaad ugu tegi doontayn adduunkan inaad bixidiin codsigayga tahay arrintaas waxaan leeyahay dowladda soomaaliyeed iyo beesha caalamkana waxaan ka codsanaynaa dadka reer hirshabeelle sanadkan abaar adag ah haysa gaar ahaan gobolkan hiiraan ka warramayno si gaarhay u sii haysaa abaar adagaa sii haysa xoolihii waa dhaafeen dhammaan xoolihii waa dhaafeen nuucay rabaan ha ahaadaan geel ha ahaadaano ari ha ahaadaano lo ha ahaadaano kulli waa dhaafeen xoolihii waxaan beesha caalamka iyo dowladda soomaaliyeed aan ka codsanaynaa iyo hay-adaha samafalka waxay la soo gaari karaan gobolka hiiraan gaar ahaan degmada beledweyn oo caasimadu ah inay la soo gaaraan waxaan kaloon codsana maalinta khamiista heedaha samafalka iyo inji-ooyada jooga degmada beledweyne inay xafiiskaa yimaadiin waa codsi haddii dhinaca kale loo dhigana waa amar waxaan leeyahay maalinta khamiista hay-adaha samafalku iyo inji-ooyada ka shaqeeya degmada beledweyne ku sugan ha yimaadaan xafiiska gobolka laga maamulo ha yimaadaan halkaana hadda ka hadlayna ha yimaadaan afar saac oo maalinimo ha yimaadaan
guud ahaana saaxiibayaal barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saacraada daltayna magaalada muqdisho caawa halkaas uu ku egyahay barnaamijkan kiisa intaan ku kulmi doono waa anigoo cabdinaasir maxamed maxamuuda barnaamijka soo saara halkan idinla soo codsiinayay cabdicasiis salaad mire ayaa farsameynaya barnaamijkan kiisa intaan ku kulmi doona sidaasi nabadgelyo